أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu lmunaafiquun suuratu lmunaafiquun waa suura madaniya qur-aankii bacda alhijra nebiga kusoo degay ayay ka mid tahay sida magaceeda uu u dhawaaqayana waxaay ka waramaysaa munaafiqiinta iyo axwaashooda iyo tilmaamahooda iyo dhibka ay muslimiinta ku hayeen iyo aakhirka suuraddana waxaa mu'miniinta lagu boorinayaa dikriga ilaahay inay ku dadaalaan oo ay taasna uga duwanaadaan munaafiqiinta waayo munaafiqiinta ilaahay ma xusaan qofkii mu'minka ahaa waxaa la faray inuu ku dadaalo xuska rabbi subxaanahu watacaala ama ha ahaado qalbiga in ilaahay laga xuso ama in afka laga xuso ama in acmaal ilaahay lagu xuso oo la cibaadeysto qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim idaa haddii jaa-aka uu kuu yimaado almunaafiquuna munaafiqiintii ay kuu yimaadaan qaaluu waxay yidhaahdeen oy dhahayaan nashhadu waxaan qiraynaa oon ognahay oon markhaati ka nahay innaka adiga la rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa inaad tahay wallaahu allana yaclamu wuxuu og yahay innaka adiga la rasuuluhu rasuulkiisa inaad tahay buu alla og yahay wallaahu alle yashhadu wuxuu qirayaa uu markhaati ka yahay ina almunaafiqiina munaafiqiinta lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin idaa oo shardiyo ahaa lagu bilaabay idaa jaa-aka almunaafiquun hadday munaafiqiintii kuu yimaadaan waxay ku dhahayaan baa jawaabtii idaa qaaluu nashhadu hadday munaafiqiinta kuu yimaadaan qaaluu waxay dhahayaan nashhadu innaka la rasuulullah waxaan qiraynaa shahaadadu marka waa cilmi iyo iqraar oo marka yacnii waxayna wadataa ama ay dimnisan tahay oo ku dhex jiro qasam iyo dhaar walidaalika bacda alqasam innada ama anna maxaa imaanaya bacda alqasam waxaa timaado ina almaksuura saa darteed nashhadu annaka lama dhihina innaka ayaa layidhi meeshaa marka waxaa ku jira macna alqasam ayaa meeshaa yaa yacni ka muuqanayo qasamkuna marka bacda alqasamna ina almaksuura ayaa dhacdo oo timaado marka alla qaaluu waxay yidhi hadday munaafiqiintu kuu yimaadaan qaaluu waxay dhahayaan nashhadu waxaan qiraynaa maadaama shardi uu ku jiro shardiguna macnaha maadiga wuxuu isaga gediyaa macno iska mustaqbal ama mudaaric oo kale laakiin macno ahaan wax dhacay qaaluu waxay dhahayaan marka ay ku oranayaan markay munaafiqiinta ku yimaadaan nashhadu waxaan qiraynaa oon markhaati ka nahay oon ku dhaaran karnaa innaka adiga nebi maxamedow la rasuulullahi inaad tahay ilaahay rasuulkiisa jumlada wallaahu yaclamu innaka larasuuluhu jumla muctarido waaye oo waxay kala dhex gashay warkii munaafiqiinta iyo beenintii alle ku beeniyey ayay kala dhex gashay ee ictiraadkanna marka yacni waxaa loo soo kaxeeyey siiqad lidafci iihaami man yasmacu jumlata wallahu yashhadu inahum lakaadibuuna annahu takdiibun lijumlati innaka larasuulullahi yacni jumladan muctaridada meesha waxaa loo soo geliyey jumlada ka dambeysa ee ah ilaahay wuxuu markhaati ka yahay munaafiqiintu inay beenaalayaal yihiin waxaa laysdhihi karaa ooma waxaa lagu beeniyey munaafiqiinta inuu nebigu rasuul alle yahay ilaa waxay yidhaahdeen nashhadu innaka la rasuulullaahi waxaan qiraynaa adigu inaad rasuul alle tahay marka inuu nebigu rasuul alle yahay miyaa la beenina maya sidaas maaha si aan marka maladaas loo malaynin oo ihaamkaas aan loogu dhicin ayaa jumladan muctaridada meesha la keensaday marka wallaahu yaclamu innaka la rasuuluhu jumladaasi waxay tilmaamaysaa waxa alla ku beeninayo munaafiqiintu ma ahan in nebigu rasuul alle yahay bal taas ilaahay baaba yidhi anaaba og inaad rasuul alla tahay buuba alle yidhi ta la beeninayo taas maahane waxa la beeninayo waxay tahay afkay ka dhaheen qalbigiina waa ka beeniyeen wax ka jira male marka ayb marka macnuhu sidaasu u dhacayaa wallaahu allana yaclamu waa og yahay innaka adiga la rasuuluhu rasuulkiisa inaad tahay wallaahu alla yashhadu wuxuu qirayaa oo markhaati uu ka yahay ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin maxay beenaalayaal ku yihiin lamaa khaalafat damaa'iruhum aqwaalahum waxa qalbigooda ku jira iyo qowlkoodu markuu iskhilaafay ayaa beenaalayaal lagu sheegay qofku marka hadduu afka wax ka sheego uurkana oo wixii cagsigiisa ku haysto waa beenlow waqiila waxaa la yidhi beentu waxay tahay wixii ay sheegi jireen ay ku dhaara jireen oo marka lagu qabto xumaan iyo inay la imaadeen war ay sheegeen bay inkiri jireen oo intay ka dhaartaan bay dhaartaa ku meelmari jireen marka waxa ay ka dhaaranayaanay been ku sheegayaan waay marka yaxlifuuna billaahi maa qaaluu markay yidhaahdeen lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladalla zayd bnu arqam uu nebiga usoo sheegay cabdullaahi bn ubay waa inkiray ma dhihin buu yidhi waana dhaartay marka ma dhihin iyo dhaartaasaa been ah marka taasuu ilaahay markhaati ka yahay labadaa macno ayaa marka meesha yaalla oo ku jira ittakhaduu aymaanahum junnatan marka inay beenaalayaal yihiin allow ka markhaati kacay maxaa marka yacni xaalkoodu uu yahay oo beentooda maxay ku dhisan tahay ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahoodii ayay junnatan gaashaan ka dhigteen fasadduu way jeesteen can sabiilillaahi ilaahay jidkiisaay ka jeesteen innahum iyagu saa-a waxaa xumaaday maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna ay yacmaluunahu inay samaynayaan dhaartii bay marka waxay ka dhigteen gaashaan ay ku gambadaanoo maxay uga gambanayaan cuquubadii sharciga ahayd in lagu in la ciqaabo in la laayo in la dilo waxay mudnaayeen lagu fuliyo ayay dhaar uga gaashaamanayaan oo wax lagu dilaa markay la imaadaan oo laga soo sheego way ka dhaaranayaan ma samaynin bay dhahayaan ordaha iska tagaa la leeyahay marka waxay garteen inay dhaar uga badb naftoodii iyo maalkoodii dhaar un maalin walba inay ku badbaadsadaan waxaa kaloo meesha ku jira nimankani ilaahayba inuusan la weyneyn waayo iyagoo og inay been sheegayaan bay magacii ilaahay ku dhaaranayaan marka tacdiim ilaahay iyo weyneyn ilaahay iyo qalbigooda kuma jiro ittaqaduu waxay ka samaysteen ay ka dhigteen aymaanahum dhaarahoodii junnatan ayay ka dhigteen gaashaan fasadduu sadda marka mutacadina waa noqotaa laasimna waa noqotaa hadda laazim waay marka macnihii laasimka fasadduu ay acraduu waxay ka jeesteen can sabiilillahi ilaahay jidkiisii bay ka jeesteen iyaga haddii marka mutacadi laga dhigayana waxay noqonaya fasadduu waxay ka celiyeen annaasa dadkii can sabiilillaahi bay ka celiyeen ilaahay jidkiisa laakiin macnaha horaa meeshaan ku xoog badan innahum iyagu saa-a waxaa xumaaday maa waxa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan icraad ilaahay ay ka jeestaan iyo dhaar beena iyo rabbi magaciisaoo aan la weyneyn camal aad u xun weeyaan kaasaa xumaaday dalika biannahum aamanuu huma kafaruu fatuubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun dalika kaagaas lasoo sheegay oo in camalkoodu xumaaday xaasilun mid xasilaaya waayo biannahum bisababi annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen huma markaa dabadeed kafaruu way kufriyeen fadubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay fahum iyagu laa yafqahuuna ma garanayaan yacnii sawaaban min khata'in toosnaan qalad kama garanayaan wa xaqan min baatilin xaqna baatil ka garan maayaan xaq iyo baatilkii waa isugu mid sawaabkii iyo khadigii waa isugu mid wahaakada dalika kaagaasi marka wuxuu ku dhacayaa marka inahum saa maxuu camalkoodii u xumaaday marka waa jumlo oo fii mowdici alcilla taagan wadalika biannahum jumladani fii mowdici alcillay taagan tahay kaanaka inaad leedahay dadkani camalkooda muxuu ku xumaaday dalika biannahum aamanuu huma kafaruu camalkoodii wuxuu ku xumaaday way rumeeyeen haddana ilaahay bay ku kufriyeen dalika kaagaasi xaasilun mid xasilayo waay oo ishaaradu marka camalkoodii inuu xumaado waa mid la helayo waay maxaa lagu helayaa biannahum bisababi annahum iyaga aamanuu way rumeeyeen uma markaa dabadeed kafaruu way kufriyeen umada haddii marka macna taraakhi macnaheeda caadiga loo jeedo xaqiiqda ay ku tahay waxay noqonaysaa munaafiqiintu asnaaf waay noocyo kuwo waxaa iska jira marka qur-aanka lagu aqriyo oo nebigu hadlo yacni inay arrintan xaq tahay ogaanayo xujadu ay xoogaa u iftiimayso way rumaynayaan markaas iimaankooda kuwaas markaas sax waayo xoogaa markii la joogaa haddana meel dad kalea u sheekaynayo shaki baa ku dhalanayo iimaankoodii marka kufri baa ka daba maray kufriguna waa kufru shaki kufriga hadda meeshaan ku jiro waa kufru shaki sidaa waa macno markaa humada sideedaan u dayneynaa haddii kale humada maba loo jeedaba tartiib macnuhu marka wuxuu iska yahay dalika biannahum aamanuu huma kafaruu way rumeeyeen waana gaaloobeen iimaankuna wuxuu noqonayaa waxay afka ka dhaheen bis ayb waxa ay afka ka yiraahdeen baa marka aamanuu laga cabiray maadaama qofka marka uu arko daahirka iyagoo ku dhawaaqayo towxiidka muslim unbaad u qaadanaysaa intaa kadib haddana markaa way mana ujeedaanba iimaan iyo alla rumayne qalbigiibay kaaynan ka ictiqaadinaynin afka unbay ka dhahayaan aamanuu uma kafaruu marka iimaan iyo kufri bay marka oo oo yacni xaqiiqdu ay kaafirin yihiin bay ku jiraan faطubica marka dalika biannahum aamanuu ay aqaruu bilisaani waa afkay ka qireen markay mu'miniinta arkaan uma kafaruu idaa khalow ila lmushrikiin markay gaalada u tagaanna oo ay la gooni noqdaanna waa gaaloobayaan oo gaalnimaday banaanka keensanayaan ayb mararka qaarna ada majaalista qaar waxaa joogo mu'miniin iyo iyaga kuwa abaa mararka qaar meesha joogo markaasoo kale marka yacni si ay u siraan kuwan mu'miniinta islaam muujisanayaan markay keligood noqdaanna kufriga fa dubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan sawaaban min khata'in toosnaan qalad kama yaqaanaan waxaqan min baatilin xaqna baatil kama yaqaanaan qofku marka wax walba isugu mid ay ka noqdaan waa in dhala-yahay fainahaa laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur laabtii bay marka ka indhala aadeen xaq iyo baatil waa isugu mid sawaab iyo khata waa iskugu mid wahaakadaa qofku marka qalbigu uu ka daboolmana sidaasuu noqdaa walidalika marka allah wuxuu ka cabiray fiqhi la-aan inay yihiin ayuu ka tilmaamay munaafiqiinta qofka mu'minkaana waa mutabasir oo diintiisu waa yacni calaa yaqiinin buu rabbigii ku caabudayaa oo sawaabki iyo xaqi waa kala yaqaanaa dulmiga iyoiyo toosnaanta iyo cadliga waa kala waa kala garanayaa wahaakada dadku marka ay wareeraan oo tiiha iyo wareerku uu ka batana sidaa unbay iska noqdaan oo xaq iyo baatil kala garan maayaan wax anfaca waxa anfaca u ah iyo waxa aan anfaca u ahayn midna ma kala garanayaan waidaa ra-aytahum tucjibuka ajsaamuhum waidaa haddii ra-ayta aada aragto hum munaafiqiintii tucjibuka way ku yaab gelinaysaa iyo waa ku cajab gelinaysaa ajsaamuhum jirarkooda korkooda yacni wain yaquuluu haddii ay yidhaahdaan oy hadlaanna tasmac waad u dheg raaricinaysaa liqowlihim ilaa qowlihim warkoodii baad u dheg raaricinaysaa ood dhegeysanaysaa aftahanimada iyo fasaaxada iyo qaabkay u hadlayaan ka-annahum waaba iyaga oo khushubun looxaan ah tiirar alwaaxyo ah kuwaas oo musanadatun la tiiriyey oo derbigii lagu tiiriyey ayb yaxsabuuna waxay malaynayaan kulla sayxatin qaylo dhammaanteed calayhim korkooday malaynayaan in iyaga markaa loo jeedo hum iyaga ayaa alcaduwu cadowgii ah faxdarhum faxdar digtoonaaw hum iyaga ka digtoonow iska ilaali qaatalahum llaahu allah dagaalo allah lacnado annaa kayfa sideebaa yufakuuna annaa yani min ayna xaggeebaa yufakuuna loo leexinayaa ayb ayb marka meeshaasi munaafiqiintii laba tilmaam buu rabbi ka tilmaamayaa tilmaanta koowaad waxa ay tahay jirkooda waa jir markaa yacnii ay quruxi ka muuqato oo dhalaal uu ka muuqdo markay hadlaana hadalkooda waa aad baa marka loo maqlayaayo qofka dhageysanaya oo u dhagaysana cabdullaahi bnu ubay ayaa sidaan ku tilmaanaa ayaa la yidhi kaana jasiiman fasiixan nin jir quruxsan fasaaxo badan oo aftahanimo badan daliqa lisaan ayuu ahaa ayb marka abu alla wuxuu leeyahay waidaa haddii ra-aytahum aada aragto kuwan munaafiqiinta ah tucjibuka way ku cajab gelinaysaa ajsaamuhum jirarkooda yani korkooda sida ay u suurad muuqaal qurux yihiin jirkoodu sida uu u siman yahay waad la yaabaysaa wain yaquuluu haddii ay yidhaahdaanna tasmac waad dhegaysanaysaa liqowlihim warkooda tasmac marka waxay dimnisan tahay tadmiin baa ku jiro ay tusqi ilaa qowlihim qowlkoodaad marka u dheg raaricinaysaayo sida ay aftahan u yihiin kaannahum waaba iyaga oo munaafiqiintani khushubun ay yihiin looxaan musanadatun la tiiriyey macnaha marka maxay tahay tashbiihan muxuu u dhacayaa ay laa khayra cindahum khayr male agtooda walaa cilma cilmi maleh wa inamaa hum suwarun bilaa axlaam waa muuqaal caqli la-aan oo qalbi aan lahayn wa ashbaaxun waa humaag bilaa cuquulin aan wax cuquula ka dambeynin yacni dad uun korka ka yacni muuqaal ka leh hoosta qalbigii iyo meeshii basiiradii la-wa ee tashbiihuna wuxuu u dhacayaa kaanahum khushubun musanada alwaaxda marka ay saqafka celinayaan oy tiirar dhulka laga taagay ay yihiinoo saqaf ay celinayaan ama marka wax lagu shubo oo shub la gashto anfac bay leeyihiin markaas laakiin loox iyo tiir aada guriga marka intaad soo gadatay derbiga ku tiirisay sida uunan nafci ulahayn ayaa nimankaana wax nafciya aynan ulahayn waayo markaad alwaax ama tiir soo gadato waa inaad ama saqafka aada ku aada ku tiiriso yacni aada saqafkii marka ku ceshato ama aada shub iyo wax u isticmaasho laakiin haddaad alwaaxdii intaad soo qaada derbiga un aada iskaga tiiriso guriga unbay kaa buuxinayaan anfacna ma leh nimankan marka munaafiqiintana adduunyaday joogaan wax waxtar ah ama anfac ay leeyihiin ma jirto yaxsabuuna waxay malaynayaan kulla sayxatin qaylo dhammaanteed qaylo kasto calayhim iyaga korkooday malaynayaan laba tafsiir baa ku jirto macnaha tafsiirka koowaad waxa uu yahay mar walba haddii aayadba soo degtoo nebigoo wax akrinaya ay arkaan waa baqayaan ayaga ila meel bugto iyo fartaa is-og waxay isleeyihiin aayaddan ama idinka waxa qalbigiina ku jira ay ka waramaysaa waxaas bay marka ka baqayaan mar kastoo aayad timaado ama sayxa ay timaado way iyaga in loo jeeday malaynayaan yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suurat tunabi'uhm bima fii quluubihim qul istahzi'uu ina allaha mukriju ma taxdaruun suuratu tawban kusoo marnay macnaha labaad waxa ay tahay yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hadday dadka mu'miniinta ah ama ciidan loo dhawaaqo ama yacnii wax uun markaa ay imaadaan ama xaalad markaa mu'miniintu ay ka waramayaan in iyaga loo jeedo ayay malaynayaan fulaynimada iyo suu danniga ku jira darteed waa laba tilmaam fulaynimo iyo malaxumo iyaga uun in loo jeedo ayay malaynayaan waxaana culummadu ay yidhaahdaan riibo kasto yacni riibada iyo shakiga yacni waxa qofka ku dhex jiro ee xumaanta ah ayaa waxay keenaysaa mar walba dareen hadda laba qofoo ninna uunan cidna khiyaanaynin daacad iska yahay qofkaasi waxa weeyaan daacadnimadiisaas waxay keenaysaa waxba inuunan ka baqaynin cidaa kuu kugu soo socoto cidaa adiga kuu dan leh marnaba isma laha waayo wuxuu ogyahay inuusa waxba samaynin laakiin ninku markuu mujrim yahay balaayo uu maleego ama xumaan uu ku dhex jiro wax kasto in isaga farta lagu soo fiiqayuu moodayaa maxaa yeeley qalbigiisaa xumaan waxuu falkiyey ayuu ogyahay nacam marka yaxsabuuna kula sayxatin calayhim sidaas waay hum iyaga ayaa alcaduwu cadowgii ah faxdar digtoonaa hum iyaga ka digtoonow humulcaduwu marka tarkiibkani wuxuu keenayaa xasri oo macnuhu markaa la macneeyo waxaa weeyaan hum iyaga uun keliya ayaa alcaduwu cadowgii ah laakiin xasrigaani muraad ma aha ma loo jeedo isaga hadda maaha iyaga keligooda cadow oo cadow kale ma jiro oo gaaladii asliga ahaa cadow ma ahan sidaa ma laga wado yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa aan soo marna marka meeshan un waxaa loo jeedaa maadaama muna munaafiqiinta cadowtinimadoodu ay aada u daran tahay ay aada u badan tahay cadow daakhilka adiga kuu dhex joogo oo adiga kugu dhex jira maadaama ay munaafiqiintu sidaas ay yihiin ayaa rabbi wuxuu leeyahay marka iyaga unbaa cadow asaasaa laga wadaa kuwa kale waa cadow laakiin kuwaa banaanka idinka joogaan kuwan laakiin idinka idinku dhex jiraan sirtiinay og yihiin waa idin dibindaabiyay idinku wadaan macnahaas marka alimaam ibnulqayim dariiqu lhijrateynka sidaas ayuu leeyahay xasrigaani hada alxasru gayru muraadin waayo in laga fahmo waxaa la diidaa cadow kale maba jiraba in laga fahmo ayaa la diidaa faxdar ka digtoonaa hum iyaga ka digtoonow qaatalahum ullahu allah dagaalo allah lacnado anaa min ayna xaggeebaa yu'fakuuna looga iilayaa can ilxaqi xaqi waidaa qiila lahum tacaalow yastakfir lakum rasuulu llahi lowow ru'uusahum wara'aytahum yasuduuna wahum mustakbiruun waidaa haddii qiila lahum iyaga loo yiraahdo tacaalow kaalaya yastakfir ha dembi dhaaf dalbee lakum idinka ha idiin dembi dhaaf dalbee rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa lawow way leexinayaan ru-uusahum madaxyadooday leexinayaan kibir darteed wara-ayta waad arkaysaa hum iyaga yasuduuna inay jeesanayaan can istikfaarika adiga dembi dhaaf dalabkaagay ka jeesanayaan maba rabaanoo baahi inaynan u qabinba ayay muujinayaan wahum walxaal hum iyagu mustakbiruuna weeyaan kuwa iyagoo san taagayo isweynaysiinayo ayay sidaa yeelayaan sawaa-un waxaa jin ah calayhim iyaga korkooda waxaa jin ku ah oo isku mid ah astakfarta inaad dembi dhaaf dalabto lahum iyaga u dembi dhaaf dalabto yacnii u dembi dhaaf dalabtayaa am mise lam tastakfir lahum inaadan u dembi dhaaf dalbin lan yakfir allahu alla ma dhaafayo lahum iyaga uma dhaafayo in allaale inta ay sidan ku jiraan ilaahay u dhaafi maayo in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacadii rabbi ka tegay oo ka baxay labadan aayadoodna marka dembigaa weyn markay galaan marka la yidhaaha war kaalaya oo rasuulkii dembi dhaaf ilaahay ha idiin weydiiyo toosnaada qoortay qalloocinayaan iyagoo markaa qoortay qalloocinayaan iyagoo san taagayo oo isweynaysiinayo ka jeesanaya istikfaarta nebiga waidaa haddii qiila lahum loo yiraahdo iyaga tacaalow kaalaya yastakfir dhaafee idiin dembi dhaaf dalbee yani dembi dhaaf dalbee lakum idinka idiin dembi dhaaf dalbee rasuulullahi ilaahi rasuulkiisa lawow way leexinayaan ru-uusahum madaxyadooda ayay leexinayaan wara-ayta waad arkaysaa hum iyaga yasuduuna inay jeesanayaan camaa ducuu ilayhi wixii loogu yeerayo istikfaartaadii inaad dembi dhaaf u dalabta ah ayay ka jeesanayaan ilaahayna mu'miniinta asxaabta wuxuu faray walow anahum id dalamuu ayaga laftoodana waa ku timid walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaruu llaha wastakfara lahum rasuulu lawajadu llaha tawaaban raxiimana alayna iyaga marka qofka muuminkaa marka saxaabadu marka ay wax ka dhacaan intuu soo degdego rasuulku u yimaado ayuu dhihi jiray yaa rasuulallahi ilaahay dembi dhaaf ii weydii kuwan laakiin kaalaya dembi dhaafkii baa loogu yeerayaa waana diidayaa wara-ayta waad arkaysaa hum iyaga yasuduuna xaal ay jee yacni jeesanayaanoo ay ka jeesanayaan marka waxa loogu yeeray wahum iyaguna mustakbiruuna kuwa san taagaya waay xaal ay yihiin kuwa san taagaya sawaa-un waxaa jin ah calayhim iyaga korkooda jin ku ah astakfarta lahum u dembi dhaaf dalabtayaa iyaga yaa muxamedu muxamedow am amase lam tastakfir lahum inaadan u dembi dhaaf dalbina lan yakfir allah waa inta waa isku mid istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum aan soo marna lan yakfir allahu ilaahay ma dhaafaya lahum iyaga u dhaafi maayo in allaha alla laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alfaasiqiina daacadii rabbi ka baxay oo kufri iyaga marka u baxay meeshaa marka lan yakfir allaahu lahum waa kuwa ku dhinta nifaaqa xaaladaa kuwa ku dhinto ilaahay u dembi dhaafi maayo waayo gaalnimay ku dhinteen in allaale intay sidaa yihiinna ilaahay u dembi dhaafi maayo laakiin hadday ilaahay inta towbad keenaan xaqii usoo laabtaan ee ilaahay marka in allaha yakfiru dunuuba jamiican suuratu zumar ayaan ku ayaan kusoo marnay alfaasiqiinana meeshan waxaa loo jeedaa alkaafiriin waayo munaafiqiintu waa gaalo ayb labadan aayadood ee soo socoto marka sababu nusuulkooda ibnu isxaaq wuxuu siirada ku sheegay iyo qeyrkiis can jamaacatin uu ka sheegay min asxaabi siyar ana rasuula allahi sal l slama nabiga balaqahu waxaa soo gaaray ana bani lmusaliq reer bani lmusaliq yajtamicuuna lixarbihi dagaalkiisa inay u kulmaya inay isu urursanayaan waqaa-iduhumna qaa-idkooduna uu yahay alxaarisu bnu abi diraar abuu juwayriyata juwayriya umu lmu'miniin aabaheed zawju nabiy sal l slam zawji nabiy sal l slam falamaa samica bihim rasuulu llahi sal l slam nebigu marku maqlay kharaja ilayhim waa u baxay xataa laqiyahum ilaa uu la kulmay calaa maa-in meel ceel ah buu kula kulmay oo min miyaahihim biyahooda meelaha ay ku jiraan ka mida yuqaalu lahu la yidhaha almuraysiic oo muraysiic la yidhaha min naaxiyati qudayd ila saaxil oo dhanka qudayd jirto ilaa badda fatasaaxafa annaasu dadkii waa labadii ciidan waa isu soo gurguurteen waa isku soo siqeen macnaha waqtataluu way dagaalameen fahazama allahu bani lmusaliq ilaahay bani lmusaliq waa jebiyey waqatala waqutila waxaa la dilay man qutila minhum kuwii laga dilay wanaqla rasuulu llahi sal l slam abnaa'ahum wa nisaa'ahum wa amwaalahum nebigu wuxuu soo raray marka uu soo qaaday ilmahoodii iyo naagahoodii iyo maalkoodii fa afaa-ahaa calayhim korkoodu kusoo celiyey fa baynama annaasu dadkii markaa muminiintii dabcan fa baynama annaasu xilli markaa dadkii oo haniima ahaan buu markaa u qeybiyey fa baynama annaasu xilli dadkii calaa dalika xaaladaa calaa dalika almaa meeshaa biyaha leh ay ku sugan yihiin ceelka ah id waradad waaridat nnaas wamaca cumara bni اlkhadaab ajiirun lahu min bani kifaar ceelkii biyihii iyo dadkii markaa xarooranayay ayaa ceelkii soo aaday cumarna waxaa la socday nin isaga oo wax siin jiray oo shaqaale u ahaa qowsaar ama shaqaale oo min bani kifaar ah yuqaalu lahu la yiraahdo jahjaah ibni saciid alkhifaariy faraska ayuu u kaxaynayay fasdaxama jahjaahu jahjaah iyo wasinaanu bnu wabara nin la yiraah ayaa isciriiriyey xaliifu bani cawf bni lkhasraj oo reer bani khasraj marka xaliif la ahaa khasrajna waa qolada cabdullahi bn ubay oo ka dhashay calaa dalika almaa-i biyihii ceelkii bay xoogaa isku ciriiriyeen faqtatalaa way dagaalameen marka xoogaa way isdagdagaaleen fasaraqa aljuhaniyu ninkii juhaniga ahaa waa qeyliyayoo yaa macshara alansaar ayuu yihi war ansaarey wasaraqa alkifaariyu kifaarigiina waa qeyliyay yaa macshara almuhaajiriin war muhaajiriinay isoo gaari wa acaana jahjaahan alkifaariy rajulu min almuhaajiriin yuqaalu lahu jucaal wa kaana faqiiran jahjaah waxaa u kaalmeeyey marka nin muhaajiriinta ka mida oo jucaal la yiraahdo nin faqiirana waa ahaa ninkaas marka arrinta cabdullahi bn ubay baa maqlay faqadiba cabdullaahi bn ubay bni saluul waa xanaaqay wa cindahu rahdun min qowmihi koox tolkii ka midana waa la joogeen fiihim zayd bnu arqamna waa ku dhex jiray ghulaamun xadiidu sin oo nin da-yara oo dhallinyaro ah faqaala bnu ubay cabdullaahi bnu ubay waxa uu yihaha facaluuha ooma sidaa bay yeeleen qad naafaruunaa wa kaaharuunaa fii bilaadina kuwani marka nagayna eryayaan bilaadeenii bay ku bateen dhulkeennii ayay ku bateen marka ayay yacni waa noogu maanta marka inay waxay gaartay isu habar wacasho oo inay marka yacni badi dhulkeennii anagoo joogno inay badnaan noogu faanaan iyay keeneen wallaahi baan ku dhaartay maa mahalunaa wamahaluhum innaga iyo iyaga wax kale tusaaleheenna maaha ilaa kamaa qaala alqaa'ilu siduu yidhi sammin kalbaka ya'kulka eygaaga wax sii oo naaxi marku naaxana ha ku cuno waayo marka arrintan kuwaan marka innaga wax u tuurtuurnay oo wax siisiinay haddana innagay nagu soo jeesteen waa meelaha dadka laga kiciyo waa yaqaanaa marka munaafiq dadka uun muslimiinta dhibkooda usoo jeedo waaye marka meelaha uu dadka ka kicin karo waa garan karaan ama qabyaaladuu ku kicinayaa ama wuxuu ku kicinayaa dhiilo waxuu isaga dhigayaa marka nin dadka meeshaa degan u danaynayo kale naar iyo meel daranuuna rabaa inuu ku shubo ama wallaahi baan ku dhaartay la-in rajacnaa ila almadiinati haddaan madiino u laabanno layukhrijana alacazu minha aladalla midka sharafta badan midka dulliga badan buu bixin doonaa yacni bilacazi nafsahu asaa isu jeedo kan sharafta badan wa biladallina rasuulala rasuul allahi buu ujeedaa sal l l slam waa gaalnimo marka yacni aada u muuqato marar qofku yacni si kasta oo wax u qarsado carabkiisa waa kasoo boodboodeysaa walow nashaau la araynaakahum falacaraftahm bisimaahum wlatacrifanahum fi laxni lqowl uma aqbala calaa man xadarahu min qowmihi ayuu kusoo jeestay faqaala hada maa facaltum bianfusikum war waxaan idinkaa isku dhigay yuu yihi waxaan idinka ayaa isku sameeyey axlaltumuuhum bilaadakum degmadiinnii iyo meeshaad deganaydeen ayaa dadkan soo dejiseen waqaasamtumuuhum amwaalakum maaliyaalkiinii ayaad la qaybsateen oaada u qeybayseen amaa wallaahi low amsaktum can jucaalin wadawiihi fadla acaami lam yarkabuu riqaabakum ninkan jucaal la leeyahay maanta ninkan usoo hilinaya haddaad xoolihiina ka cesho lahaydeen maanta yacni wuxuu leeyahay korka idinkama fuuleen ayb waxaasuu akriyey marka walataxawaluu ilaa gayri bilaadikum waa idinka qaxi lahaayeen waa idinka guuri lahaayeen falaa tunfiquu calayhim waxbaha siininina xataa yanfaduu min xowli muxamed si ay uga kala dareeraan muxamed agagaarihiisa faqaala zayd bnu arqam waxauu yihi wallaahi ilaahan ku dhaartay addaliilu lqaliilu mubqadu fii qowmika yacnii kan daliilka ah ee yar ee qowmkiisa dhexdiisa mid la naco ah adiga waay anta anta wallaahi adaliilu lqaliilu lmubqadu fii qowmik ayb wamuxamadu sala allahu calayhi wasalamna fii cizin min alraxmaan allah raxmaanka xaggiisao cizi uga sugan yahay wamawadatin min almuslimiin muslimiintana kalgacayl ay u hayaan faqaala cabdullaahi bnu ubay waxau yihi uskud aamus fainamaa kuntu alcabu waa iska kaftamaayuu yihi marka wixiisii marka kaftan inu ku dhammaysta rabaan waatii marka suurat lbaqarana aan kusoo marnay qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ya suuratu tawba ha sidaas ma dhihin hay suuratu tawban kusoo marnay faahbarahu markaa sidaa markuu yeelay qaala famashaa zayd bnu arqam ilaa rasuuli llahi sal l slam uu aaday wadalika bacda faraaqihi min alcaduwi waa marka uu cadowgii kasoo faaruq noqday faahbarahu lkhabar warkiiba uu sheegay wa cindahu cumar bnu lkhadaabna waa ag joogaa faqaala dacnii adrib cunuqahu yaa rasuula allah sidaa aan kan qoorta ku dhuftay qaala kayfa yaa cumar sidee buu yihi cumarow idaa taxadata annaasu dadka hadday ku sheekaystaan ana muxamedan yaqtulu asxaabahu muxamed asxaabtiisuu dilaa hadday dadka ku sheekaystaan ka waran buu yihi yaana soo raacayo diintii iyo dadka ayay horjoogsi uga noqonaysaa marka mafsadada ka dhalanaysa kan in la dilo iyo inuu noolaado midda ka dhalanaysa waxaa la qaadan karaa ha iska noolaado mararka qaar marka wax yar ayaa dhib weyn kuu keeni kara ayb waxyaabaha dadka aada diinta looga didiyana waxaa ka mid a sumcad xumada qofka diinta u nisbo sheeganaya magac diineed ku socdo ama dhar diineed wato ceebta waa uga dhegi og tahay qofka kale marka waa inuu wax allaale wixii uu isleeyahay dacwaday dhib u keenayaan waa inuu ilaahay dartii uga fogaado xataa haddaad doonto adiga xaq lahaw hadda nebigu ma dhihin cabdullaahi bnu ubay dhiiggiis waa macsuume ha la yska dhaafo hadda ma dhihine sabab kaleu nebigu u dhaafay salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi marka rasuulkiiba u yimid marka waa u cid diray nebiga sal l salam adi miyaa sidaa yiri buu yidhi markaasuu yihi waladii anzala calayka alkitaaba maa qultu shaya min dalika ilaaha kitaabkugu soo dejiyaan ku dhaartee waxaas ma dhihin waina zaydan lakaadibun zaydna waa beenaale buu yihi zayd bnu arqam wa kaana cabdullaahi fii qowmihi shariifan cadiiman nin markaa la weyneeyow ahaa dadkii ansaartee meesha joogay marka waxay dhaheen yaa rasuul allah casaa an yakuuna algulaamu awhama fii xadiidihi walam yaxfad maa qaalahu rasuul allo weli dadaa isaga dagan cabdullaahi bnu ubay bani aadamkuna isku maskax ma aha isku ra-yina ma aha dad baa laga yaabaa waxaan xumaantoodu inay u caddaato qofkan oo ayagu ay u joogtaba meesha u dambeysay qofna miskiin iska ahoo dadka muslimiinta ku dhex jira daacadda ah waxaa laga yaabaa inuu ku dagan yahay qof fiican oo u maleeyo marka midkaa laftiisa adiga ha ku soo gaaro iska sug laakiin haddaad tiraahdo anigii sidaan baa ninkan ka ogahay war waxaan waa sidan iyo sidan isagiina uunan sidaa arkaynin waxaa laga yaabaa in lagu kala jabo marka intii la kala jebi lahaa bal qof walba isagaa wax fahmi doonee in markaa loo yarkaadiyo ansaarta marka dad kamida waxay yidhaahdeen rasuul allah wiilkan yarkaa waxaa laga yaabaa inuu isaga sheekadii isku dhex wax mala awaalay oo wax u maleeyey oo aan markaa siday ahaydna aan ahayn wixii uu yirina uunan soo xifdinin nebiga waa isaga cudur daaray wafashat ilmalaamatu fi lansaari lizaydin aadiina marka zayd unbaa dusha looga tuuray ansaar dhexdeeda way beeniyeen wa qaala lahu camuhu wa kaana zaydun macahu adeerkiisaa la joogay markaasuu wuxuu yihi maa aradta ilaa an maa aradta ma aadan doonin ilaa an kadabaka rasuulu llahi sal l salam inuu nebigu ku beeniyo un maa wax kale maadan doonin ayb ma aadan raboonin ilaa in nebiga ku beeniyo un maaha wannaasu maqatuuka dadka way ku caroodeen zaydna marka nebigu la soconayay waa xishoon jiray ilaa markii dambe aayadahan ay kasoo degaan hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illah zayd marka eeddii waa ka waa ka tagtay mar haddii ilaahay ka soo hadlay oo ilaahay uu u rumeeyey zayd ibni arqam ee markaasi zayd runtiisii baa soo baxday munaafiqan dibindaabyadiisana laba aayadood ayaa lagu sheegay aayadahani marka sababkaas ayay ku yimaadeen waxaa laga qaadan karaana waa masaa-il badan labada aayadood markaan horta macnayno hum munaafiqiintu aladiina kuwii weeyaan yaquuluuna dhahayeen laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man duul korkooda waxba ha ku bixinina cinda rasuulillaahi rasuulka alla agtiisa ahaadeen kuwa rasuulka alla agtiisa ahaaday oo isaga uu wax siiyo waxba oo fuqarada ah waxba ha nafaqayninina korkooda xataa intii yanfaduu yani xataa yanfaduu si ay u kala yaacaan xataadan waa tacliiliyo wey xataa yanfaduu si ay u kala yaacaan oo dhulka ugu kala yaacaan ay uga tagaan agtiisa walilaahi alla unbaa keligii unbuu usugnaaday khasaa-inu samaawaati samaawaadka kaydadkooda iyo walardi dhulka khasaa-intiisa walaakina almunaafiqiina munaafiqiintuse laa yafqahuuna ma garanayaan yaquuluuna waxay dhahayaan lain rajacnaa haddaan laabanno ila lmadiinati madiina intii kaa aan u laabanno layukhrijanna wuu bixinayaa oo bixinayaa alacazu midka sharafta badan minhaa min almadiinati madiina xaggeedu ka bixinayaa aladalla midka dulliga badan walilaahi alla unbay keligii unbay u sugnaatay alcizatu sharafka walirasuulihi baa iskale sharafka yani u sugnaaday walilmu'miniina mu'miniinta ayuu u sugnaaday ciziga walaakina almunaafiqiina munaafiqiintuse laa yaclamuuna maoga ma garanayaan aayadda hore marka waxaa laga dareemayaa munaafiqiintu dadka dadka sideedaba dhaqaalaha iyo siyaasadda waa laysku xiraa mar mar adduunyadu sidaa ay ka dhammaatayna ma jirto dhaqaale iyo siyaasad waa isku xiray waa laysku xiraa ee dadka dhaqaalaha haystana waxa ay dhaqaalahooda ku bixinayaan waa un siyaasad sida aqlabka de qof iimaan iyo aakhiro un rumaysanoo ilaahay dartii wax u bixinaya waa jiraa dabcan laakiin marka ay noqoto bani aadamka badankiisa nafaqada uu bixiyo wuxuu rabaa manhajkiisa iyo dariiqiisa iyo habnololeedkiisa iyo waxaas oo dhan in laga qaato suurtagal maahan marka dhaqaalihii inaan lagu xirin sida badan siyaasad ninkani hadda marka cabdullaahi bn ubay wuxuu leeyahay war ka jara waxa aada siinaysaane nafaqada iyo biilka ka jara markaad ka jartaan iyagaaba iska kala tegi doono oo iyagaa ama iskhilaafi doono ama kala yaaci doono marka diintiibuu rabaa inuu hoos geeyo sababka marka uu hoos waxa uu isticmaalayana waa dhaqaale xoogaagaa marka dhaqaalaha ee dadkiisu ay markaa yacni ree ansaartu ay bixinayaan buu rabaa joojiye inuu dhaho oo kuwan cunaqabatayn intaad ku rogtaan korkooda ee markaa iyagaa iska imaan doono soo hoggaansami doono ama kala yaaci doono qofka marka muslimka marka mu'minka waxaas inuu u aaba yeelin waayo risqi ilaahay baa haayo walilaahi khasaa-inu samaawaati waalardi inuu ogaado rumaysnaado haddii wax laga jaray iyo haddaan laga jarinba dan inuunan u gelin oo mabaadi'diisa marna uunan ka tanaasulin kana tegin oo xadiidkii wuxuu ahaa tacisa cabdudirham tacisa cabdudiinaar diinaarka addoonkiisa iyo dirhamka addoonkiisii waa halaagsamay tacisa wantakas waa halaagsamay waa dabagedoomay waidaa shiika falan taqash in ucطiya radiya wain lam yucda sakit haddii loo taago waa raalli haddii wax loo diidana waa caroonaya xanaaqiisa iyo raalli ahaanshihiisu ninka shilinka siiya unba waagi yaallaa iyo qofkii ka ceshto meeshaas marka qofku marka muuminkaa inuunan sidaas noqonino daraahimtan iyo danaaniirtan iyo cuntadan iyo waxaan oo dhan hadday ummadda musli ummad musline meel degan isku tashtaan rabbigoodna ay tala saartaan wax ma weynayaan ilaahayna waxba u weyn maayo waxaa laga yaabaa wax yar inay dhibaatoodaan laakiin sharaf iyo cizi ay yeeshaan sideedana waxaa la yidhaahdaa alcabdu xurun maa qanic waalxuru cabdun maa tamic addoonku waa xor haddii damac uu ka maran yahay hadduu qanaa qanaaco leeyahay ninkii qanaaco leh waa xor mabdihiisa xoruu u yahay noloshiisa xor buu u noqonaya ninka xorka ahna ee aan addoonka ahayn hadduu damac badan yahay waa iska addoon cidda uu wax ka damcayo marka addoon u noqonaya oo hoos fadhinaya hum munaafiqiintu aladiina kuwii weeyaan yaquuluuna dhahayeen laa tunfiquu ha nafaqayninina calaa man duul korkooda cinda rasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa agtiisa ahaadeen xataa yanfaduu si ay u kala yaacaan oo agtiisa uga yaacaan walilaahi alla unbaa khasaayin samaawaati samaawaat furayaalkooda u sugnaaday walardi iyo dhulka furayaalkiisa kaydadkiisa macna khasaa-inta marka waa meesha wax lagu kaydiyo walaakina almunaafiqiina munaafiqiintuse laa yafqahuuna ma fahmayaan ma kasayaan yaquuluuna waxay dhahayaan lain rajacnaa haddaan noqono ila lmadiinati madiina xaggeeda aan u laabanno layukhrijanna wuu bixin doonaa oo bixin doonaa alacazu midka sharafka badan minhaa madiine xaggeeda aladalla buu ka bixin doonaa kan dullinimada badan walilaahi allahumba alcizatu ay u sugnaatay iyo walirasuulihi iyo walilmu'miniina marka cizada alle iyo cizada rasuulka isku mid maaha cizada alle waa daa'im waa joogto marnaba yacni jab iyo dhibaato marnaba kuma imaanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin bani aadamka rususha mu'miniinta waa cizo way leeyihiin mararka qaarna waxaa dhacdo in dhib soo gaaro laakiin ilaahay sidaa maa marka cizada sifay alla u tahay rasuulkiina sifaa looga dhigay iyo mu'miniinta marka macnuhu waxay tahay layse alcasiizu kalcasiizi oo kale magaca unbay iskaga egyihiin xaqiiqdu waa kala bedelan yihiin laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ayb marka wasfi baana ilaahay ku xiray rasuulka cizo uu leeyahay isaga ee dhibka la dhibaayo ama mararka dhibaatada iyo loo geysanayo maahan macnaheeda dullinimo imtixaan imtixaankaasna dadkaa lagu kala saaraya laakiin nebiga arrinkiisu mar walba kor unbuu u socday ayb marnaba rasuulka sala alla ly slama rabbigiisa ma uunan dulleynin walilmu'miniina wasfigaa iimaanka intay wataan mu'miniintuna waa sidaas in allaale intay wasfigaa iimaanka wataan waa sidaa haddii laakiin wasfigii iimaanka aynan ka run sheegin amaba daciif uu iimaankii noqdo waxaa dhici karta in cizadii ay tagto walaakina almunaafiqiina munaafiqiintuse laa yaclamuuna ma oga meeshan marka waxaa la yidhaha waxaa ku jiro cilmuljadalka ama adabulbaxiga alqowlu bilmuujab waxaa la yidhaha macnuhuna marka alqowlu bilmuujab waxay tahay waxaa la muujinayaa marka tasliim oo jedeli ah baa ku jiro markay yidhaahdeen layukhrijana alacazu min hal adal may ma bixinaayo lama dhihin middaa waa la sallimay laakiin yaa cizale waayo marka nacam halkaasaa laga galay dooda marka cabdullahi bn ubay wuxuu yidhi soomaa layukhrijana alacazu min hal adalla waa loo dhaafay taas waa run qofkii cizada badan wuxuu bixin doonaa kan dullinimada badan qur-aankii markuu xujadaa warkaa ka jawaabayo wuxuu uga jawaabay yaa cizada iskale laakiin cabdullaahi bn ubay isaga wuxuu moodayaa inuu isagu leeyahay laakiin maya rasuulkaa cizada yeelanaya allaale rasuulkaa iskale mu'miniintaale midaasaa marka waxaa la yidhaha cilmuljadelka ama adabulbaxiga alqowlu bilmuujab qofkan waxbau sheegtay waa u sallimee war arrinkan waa ogolahaye laakiin yaa sidaan ah waayo marka ayb yaa ayuha ladi walaakina almunaafiqiina munaafiqiintuse laa yaclamuuna ma oga sidaa ma oga yaa ayuha hoyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tulhikum iyaynan idin mashquulinin amwaalukum maalyaalkiina walaa wlaadukum iyo ilmihiina can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa iyaynan idinka mashquulinin waayo munaafiqiintaa la yidhi walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan marka waa inaad munaafiqiintii ka duwanaataan oo rabbi aada xustaan oo ilmaha iyo maalka dikriga alla aynan idinka mashquulinin waman qofkii yafcal sameeya daalika kaagaa oo ku mashquula maal iyo ilmo dikriga alle iyo salaadii iyo uga mashquulo fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray yani khasaaraa ku dhan waay kuwaasi oo khasaaro dhabay khasaareen waayo aakhiradii baa marka yacnii naftoodii iyo ayay khasaarayaan wa anfiquu siiya oo bixiya mimaa rasaqnaakum min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaakum aan idinku arsuqnay bixiya min qabli an ya-tiya intounan imaanin axadakum midkiin ounan ku imaanin almowtu geerida intaynan u imaanin midkiin yani geeridii intaynan midkiin u imaanin wixii alla idin siiyey wax ka bixiya xadiidkii nebigana aayadda waa u marqaati kacayaayo rasuulka markii la su-aalay sadaqa maxaa ugu kheyr badan wuxuu ku jawaabay anta sadaqa inaad sadaqaysato wa anta saxiixun adoo caafimaad qabo shaxiixun oo markaa maalka aada baqayleysid maalka aada rabto taksha alfaqra faqri aa ka baqaysid watamulu lghinaa xoogaa maal iyana aada rajeynaysid iyo taajirnimo walaa tumhil walaa ahsugin xataa idaa balaqat اlxulquum naftu markay kalxamaha soo gaarto qulta lifulanin kada walifulanin kada waqad kaana lifulanin kada aad tiraahdi ha sugin ilaa naftu ay halkaa kasoo gaarto yacni hebel intaasaan siiyey hebelna intaas hebel intaa buu leeyahay aada dhahdaan markaas markaas waxba idin tari mayso taas marka min qabli an ya-tiya axadakum lmowtu ee taas waaba ninkii soo gaara waayo waqtigan dambe hadda waxaan arkaynaa mowtulfajada inay aada u badatayba nacam maxaaba la gaaraa naf inay halkaa timaado halkaas soo dhaafto ee hadda marka qofkii hal mar unbuu dhulka gelayaa u dhimanayaa sida loo dhimanaa oo arkaynay qaabka dadka yacni mowtalfajada ugu imaanayso qof aan ku talagelin oo isaga aan ku xisaabtamine waxyaabo kale iyo howl iska haystay oo adduunyadiisii iska socdo caafimaad qabayo maanta yacnii yididiilo ay ku jirtay ayaa gebdhahayoo dhimanaya marka maalkaaga maadaama aadan ogeyn waqti aad ka dhiman doonto isaga sadaqada badi oo maalkaaga inta aada ilaahay xaggii u bixiso ha badato si aada aakhirada wax badan u hesho ilaa haddii kale waxaad noqonaysaa sida nebiga yidhi al-akharuuna hum laqaluuna yowma alqiyaamati kuwa maalka badan adduunyada waa kuwa ugu xoolaha yar aakhiro ilaa man qaala bilmaali haakada wahaakada wahaakada ilaa qof maalka sidaan iyo sidaan iyo sidaan u bixiyey maahani markaasuu nebigu wuxuu yihi waqaliilu maahu waa yaryihiin kuwaas waanfiquu bixiya mima rasaqnaakum min bacdi maa kii qaarkii rasaqnaakum aan idinku arsuqnay min qabli an ya-tiya intounan ku imaanin axadakum midkiin almowtu geeridii aynan ku imaanin fayaquula markaa uu yidhaahdo rabbi yaa rabbi rabbigayow lowlaa hallaa maad akhartanii aa idib dhigtid ilaa ajalin waqti intii kaa waqtiga oo qariibin dhow waqti yar maa idib dhigtid fa asadaqa fa atasadaqa sadaqayste wax la baxee wa akun ahaadee min asaalixiina kuwa suuban ahaadee markaad idib dhigto haddaad idib dhigto kuwa susuuban ahaadee meeshan marka laba qiraa'a ku jirto wa akun iyo wa akuuna jumhuurku waxay u badan yihiin wa akun wa akun marka waa majzuum fa asadaqana waa lagu cadfay see waay marka faasadaqana de waxaa weeyaan fa-du waa sababiye waaye waxaa ka hormaray taxdiid ama yacni tamani tamani baan ujeedaa lowlaa akhartanii hallaa akhartanii waa tamani tamanigu markuu yimaado waxa markaa ficilka dambe marka jawaabta iska noqonayo kale fa-a la geliyaa fa-u sababiya ficilkuna mansuub bian ayuu noqdaa mansuubun bian mudmara wa akun marka xaggay u socotaa marka iyada nacam mansuub iyo majzuum see laysugu cadfaa nacam waxaa ugu fiican marka in la yihaha cadfu tawahuma meesha ku jiro cadafkaani waxaa weeyaan cadfu tawahum cadfu maxallin ma aha wuxuu noqon karaa cadafka cadfu lafdin wa cadfu maxallin wa cadfu tawahumin lafdi marka lafdi lagu cadfo waa la iska yaqaanaayo jaa zaydun wacamrun oo kale e labada shay marka maxalka la yskaga cadfana iyadana waa jirtaa oo shaygan maxalkiisa lafdigiisa la fiirin maayo maxalka uu yaalaa laga fiirinayaa maxalkaasi icraabta oo wat oo xugunka u ah ayaa la siinayaa kan macduufka ah cadfu tawahumku muxuu yahay hadda meeshan fa asadaqa wa akun hadda fa asadaqa lafdi ahaana looguma cadfin maxal ahaanna ma loogu cadfin xagga maxalkiina dabcan markaa yacni ma ku cadfana waayo maxalku mansuubay iyada ka tahay waxaa marka uu soo cadfu tawahum in la yidhaahdo waxaa la tawahumaa laba shay midkood fa asadaqa marka la yidhaahdo nooc marka waxaa ku jira haddii fa-daas la gooy lahay lacalla ada waa tawahum ogow fa-daa haddii la jari lahaa maxay noqon lahaa marka ficilkan mudaaric majzuum leanna fa-dan sababiyada baa jirta maahane haddii laga jari lahaa waxay noqon lahayd lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin atasadaq atasadaq wa akun min asaalixiin ay ahaa lahayd maadaama marka sidaa la tawahumaayo tawahumkaa dartii ayaa loogu cadfay marka midaan cadfu tawahumka markaa saas ama in la yidhaahdo waxaa ku jiraba markaa ama in la yiraahdo macno shardi baa isaga jiro in laysaga qadara wa akun min asaalixiina yani in akhartanii ilaahu haddaad idib dhigto akun ahaadeen waayo marka macnaha aduu meeshaa marka un icraabteeda waxaa ugu roon in la yihaha cadaf waaye cadfiguna waa cadfu tawahum wa akuuna abuu camara akriyay wa akuuna min asaalixiin wa akuuna iyada wax kaagama baahno waa cadfu maxaa lafdigu faasadaqa waakuuna waa kaas taas dhib male ayb waa kun ahaadeen min asaalixiina kuwa susuban ahaadeen walan yu-ahir allahu ilaahay ma dibdhigaayo nafsan naf ma dibdhigayo idaa haddii jaa-a uu yimaado ajaluhaa waqtigeeda naf waqtigeedii yimid alla ma dibdhigaayo meeshii uu ugu talagalay bayna ku dhimanaysaayo tegaysaa xadiidkii abi caza fii suurati luqmaan aakhirkeeda waxaan soo marnay nabigu sal l l slam inuu yidhi in allaha tacaala idaa araada qabda ruuxi cabdin ilaahay hadduu doono addoon ruuxdiis inuu qaato biardin dhul jacala lahu ilayha xaaja danuu u geliyaa meeshaas isagoo socdo ayuu daqiiqadii ma dhaafayo meeshii marku tagaa amarkii ku qabsana ayb geeridu marka cashar badan oo aan maalin walba arkayna waaye laakiin innaga qalbigeenna ayaa macaasidii iyo mukhaalafaadkii ayaa qalbigeenna saameeyey markaasaynan aad aanan ugu tadabburaynin annagoo arkayna sida ay u tiro badan tahay ilaahay qalbi qaleylan ka magan galnay wallaahu alle khabiirun weeyaan mid baatin og oo gun og oo hoos u og bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan oo axwaasha iyo xaaladda ah waxa aad samaynaysaan alla waa mid hoos u og oo gunteeda hoose warqabo oo og waaye hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabi